waaan oo bal marka xagga ayn labadiiba iyadoo laba sugayama nin iyado u abu saalix oo mesuhayl uu yihi bal xadiidkaasa camr bnu dinar weliba nin labaad buu sheegay isaga ibnu cuyeyne iyo aabihii waxa udhexeeyey maye abu saalix waxa udhexeeye laba nin camr bnu dinar iyo nin kale isagana muxuu kaba doonayey inuu bal xadiidkii isagu hadduu agtiisa kusugantay uu wariyo sidee meeshii camr bnu dinar mee uu uga baxo camr bnu dinar halkiibuu ugeliye ninka labaad ee camr bnu dinar kasii wariyo halkoo laba abu saalixay udhexeeyeen maanta nin keliya udhexeeyo wuxun buu ku yidhiba ninkii abahay ka maqlay baaba kaba maqlay laba ayaa markaa meeshii ka baxay kii abahay ka maqlayba ayaaba kaba maqlay isaguna aabihii inuu uga wariyo inbuu doonayay si sanadkiisu mid uu noqdo isagii abi saalix waa sidadu halkay laba ugaba dhexayso laakiin markaa meesha maxay noqotayba inuu abu saalix maca ixtimaali kawnihi qad xamalahu can kulli labada xaalaba naaqidkana uu ku wariyey ziyaadadana uu ku wariyey labada xaalaba ay sugan tahay ilaa xaytu markaan ilaa dhawasban ahaan aqriyayna hamsadeedan hore waa la tashiirinayaa ama waaba kaba boodaynaa markaas sidee wasanku inoogu hagaago marada wasankaa keenta mar kale ilaa xaytu meeluu mooye laakiin diida la iyaadiy waham lagu tiriyo sida misaalan kutubtii horena kuwa soo aragnay ilaa taysiirkii iyo imikana halkan kusugan oo ibnulmubaarak markaa de isaga xaggiisa kaba dhacay waham culimadu kuwa xukmiyeen ahaa oo kan la ziyaadiyey uu waham yahay iyada markaas kii naaqiska ahaana waa mutasil kan baa kalad ahun kanaa wahama oo noqonaya noocan almasiid fi muttasil asaniid wafi dayni lkhabiib qadama intan wuxuu leeyahy wafi dayni labada noocba alkhabiibu khabiib qad jamaca waa ururiyo macnaa imaamkaa khadiib oo kutub badan lahaa funuuntan inta badanna noocyo kutub gaara u dejiyey irsaalka khasigaana kitaab buu u dejiyey oo tafsiil limubhab ilmaraasil uu ku magacaabay in kan isagu ziyaadadu ay ku sugan tahayna mid almasiid fi muttasil asaniid bal wax laga madbaceeyo warmahayo horta taasna mubhamulmaraasilna isagoo imaam nawowi malaha asalkii lama haye imaam nawowi ikhtisaarkii iyo tartiibkiia ayaa lagu sheegayay meel isbeyn kaba mida inuu yaalo waa deyr ama meelaha asalku kaniisad iyo deyr iyo meel ruhbaan ay lahaayeen bu ahaa iskoriyaal la yidhaha kollay kutub badan oo kuwii andalus yalo yaal laga helo oo aad u badnayd oo dee ilaa waktigan maanta makduudiba ay taalo ayaa lagu sheegayay inay nusqadiisa asalkii taale lakin waase ikhtisaar iyo tartiib nawowi uma warmanahayo waxyaalaha bal kuwan imakasaas ee aad umaan tatabucin waayo anaga waxba kama hayen wuxuu leeyahay un labadaba imaam khadiib baa kitaab udejiya fi dayn khadiib qad jamaca adugo kolley waxyaalihii umuuraha ku tacalluqsanaa way dhamaadaan haatan wixii asmaa ku tacalluqsanaaba insha allahu tacaala inta kitaabka adha inoo bilaabmi doono iyadoo asxaabtii rasuulka ugu soo horeyso kolley uu ka sayar fudaan doono kitaabka sidii hore wallahu subxaana watacala ala aclam
نبيلي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا رأي النبي مسلما ذو صحبته وقيل إن فعلت ولم يصب وقيل من أقام عما وغزا نحو دال بن المسيب عزا وتعرف الصحبة باشتهار يو تواتر أو قول صاحبهم ولو قد ادعاها وهو عدل قبلا وهم عدول قيل لا من دخل في فتنة والمكثرون ستة أنس بن عمر الصديقة البحر جابر أبو هريرة أكثرهم والبحر في الحقيقة أكثر فتح وهو ابن وهو ابن عمر وابن الزبير وابن عمرو قد جرى عليهم بالشهرة العبادلة ليس ابن مسعود ولا من فات له وهو وزيد وابن عباس لهم في الفقه أتباع يرون قولهم وقال مسروق انتهى العلم إلى ستة أصحاب كبار نبلاء زيد أبي الدرداء مع أبي عمر عبد الله مع علي ثم انتهى لدين والبعض جعل الأشعري عن أبي الدرداء بدل والعبد لا يحصرهم فقد ظهر سبعون ألفا بتبوك وحضر الحج أربعون ألفا وقبض عن دين مع أربع آلاف تمض وهم ضباط إن يرى التعبيد إلى اثنتا عشرة أو تزيد بسم الله الرحمن الرحيم معرفة الصحابة أصحاب رسولك معرفة دودي هي جلسة دودي أيام الحق سيكن يهي waxaa abyaadan inoo soo socotaa inta nimanka naqliye iyo dee in leegoo kaba dambaysaba sheekhu raximahu llahu tacaala uu kaga hadli doonaa asxaabtii rasuulka xagga bal marka hore suxbadu waxay ku sugnaan ama tacriifka suxbada iyo saxaabi iyo haddana suxbada ruuxa marka loo sugayo duruqda loogu sugayo iyo waxay kuba sugnaan fadligood iyo cadaaladood iyo qaybo kale oo kala duwan oo iyaga umuurahood iyo axwaashood kuba tacalluqsan umuurahaas baa inoo iman doona kulli macrifadoodna waa cilmi aada iyo aada u muhim ah marka la eego xadiis la joogo oo waxaa lagu kala garanayaaba xadiiskii mursalka aynu soo marray anwaacda daciifka kaba mid ahaa iyo kii mutasilkaabaa lagu kala soocayaa dee taasna waa wax weyn oo waa si aynu soo marray bal xadiiska mursalka iyo xadiiska nin taabiciga kor yeelay inuu yahay waxaanan soo ogaanay xukumkiisu cinda ahlilxadiis iyo dee kasiir min alfuqaha inuu xadiidka daciifa noqonayo inta kale sanadka shuruudii sixadaha lagababa helee kol haddii saxaabigii maqan yahay oon dee halkaa ciddii rasuulka ilaahay kaba warisay aynaan hayn jahaaladaa daraaddeed bal markaas dee kollay saxaabi unama noqonayo kol kol inuu cid kalaba noqdo ciddaa maqan ayaaba suurtagala ruuxii markaa macrifo u lahaa ee saxaabigii iyo si aan saxaabi ahayn kala garanayay iyadan cidna ku baraarujin buu xadiisku markaa uu mursal yahay iyo markaa uu mutasil yahay horta kala soocayaan laakiin ruuxii aan iyaga macrifo u lahayn bal midad mooyaane intooda kalena aan garanayn ee xadiiskii oo mursalaba ayuu u qaadanayaa ninkan xadiiska ugu dambeeya sanadkiisu inuu saxaabi yaybu u qaadan oo uu mutasil yahay bal markaa dee garashada la kala gartee mursal iyo keyrkii la kala sooca waa shay aada iyo aada u muhim ah sun bay culimadu ugu cinaayoodeen ama kutubta iyaga ku ururiyeen haba noqoto ama haba noqoto dee meelahan kutubta mustalaxa mawduuc ama qaybtay u khaas yeelaanba haba noqoto bal haddaba saas ayuu mabxadkiisii kan yahay sheekuna sharaxara isagoo si fiican wada sharxi doono guud ahaanba qaybtan hore wuxuu horreysiiyey bal kutubtii culimadu ay u dejiyeen asxaabtii rasuulka ka hadalkood weliba dee waxoogaa isagoo kaba sheego safxada hore iyo takixisa qeybteeda saraba ay tahay ayaa haddana inta uu ka sheegay ay qeyb yar u noqonaysaay oo kutubta asxaabta rasuulka laga qoray culimadu ay kaba hadle kaga hadleen wax dee la hayiyo waxaan laga hayn wax la madbacay iyo waxaan la madbacaynba ee aada bay intan uga ziyaadsan tahayba ee bal kutubtaas oo isagoo ilaalinayo kalaysay raggu u kala horeeyeen iyo umuuraha uu sheegayo waad dee eegi doontaan oo sharax ayay eegi doontaan sheekuna wuxuu soo gaadsiiyey kitaabka adigu malaa kutubta hore ugu roonaa waa kitaabka usulqaaba la yidhaahee ibnulasiir leeyahay ibnulasiirka ninka lihina waa ninkan kitaabka nihaayeynu maalinta dhaweyd soo hayne xadiiska qariibkiisa markaas la ururiya waa ninka walaalkii weeye isaga ma aha oo labada kitaabade waa labada kitaab ee madbuuco nihaayaadkali waxaa ninka jaamiculusuul kale weeye ama iyada kan leh isaga waxa weeye kitaabkan ain asxaabta rasuulka kaba hadle usulqaaba waa ninka isaguna leh kitaabkan kale taariikhdii alkaami laydhaah intuba waa wada madbuuc in kale walaalayiina waa jiraa oo isaga xagga adabkiiyo waxyaalahaas oo kitaab madbuuca markaas waxa weeyaan isa madbuuco mashhuurayn bal taasba wey laakiin markaa bal ikhtisaaraadkiisa iyo kutubtii ciddii soo gaalisayna barhkood dahabi buu kaba sheegay dena iyo keyrkiina way jireenba laakiin waxaa siroon be isaga ka dambeeyey kitaab kutubtaa hore oo dhan wixii kuba sugnaa kollay jamciyoon waxba kaba tegin kitaabkaasoo welibana ha jamciya uuna wixii kutubtaa hore dhacay ee awhaam iyo ab khab aha ama ruuxaan saxaabi ahayn dee saxaabi laguba sheegay mukhabaramiintii ha noqoto ama qolooyin kale isagana taxriiriyo umuuraha dabdiyey kitaab iyaduna wixii iyaga dhaafay iyagoo kutubtaasi aad iyo aada u badnaayeen isagana kuwaasna sheegay ayaa bal markaa jira oo ka dambeeya isaga laakiin tilmiidkiisii baa le iyo wawarisa cilmi xaafid ibnu xajar waana kutubta saxaabada rasuulka laga hadlo kitaabka uguna jaamicsan uguna taxriir badan uguna bal marka la eego taxqiiqaad badan waana kitaab weyn oo alisaaba fi tamiisi asaxaaba ayaa la idhaahaa sallay dabacaad kala duwanna waa leeyahay taraajinta isaga ku sugan kitaabkaasna dee noosir hadduu ilaa toddoba kun iyo xoogaa waa weliba bad ay mukarar yihiin ama ruuxii sunyadiisa laysku khilaafay ama magaciisa laysku khilaafayba dee taraajin kala duwan uu dhiganayay oo waana kitaabka kutubta horeba ugu roone ugu weynaa oo isticaabka ibnu cabdilbari iyo keyrkiiba waa ka wen yahay kitaabka usulqaade isla madbuuca tan xaafid ibnu xajar waa ilaa labiyo toban kun iyo waxa weeyaan saddex boqol iyo afar tarjamo ayaa kuba suganoo laakiin dee ay kollay rag iyo dumarba way isugu jiraan kuwa suxbadooda laysu khilaafsan yahay iyo kuwa aan layskuba khilaafsanayn way kuba jiraan kuwa suxbadooda kutubtaa hore ay dhaacday laakiin isagu uu naqlinayo ama uu sheegayo dee tarjamadaa ku jiro oo laakiin suxbadoodu aanay sugnayno waa kuba jiraaye fataraajinta kitaabkaa kuba suganin kitaabkaa wey waana kitaabka ugu jaamicsan uguna taamsan bal uguna taxriir iyo dabdin iyo taxaqiiq balbarka badan oo waayo kutubta hore umuuro badan oo dhacay iyo waxyaalahaasna hagaag buu bafiyaa xaraf kastana afar goor buu soo celiyaayo dee afar ayuu bal markaa xuruftaani ku socda inta badan kutubtaasi bal hadda ma umuuraha uu xagga xogaaga uu ka tilmaamay taa wey wuxuu ihi markaan naadinku raximah llahu tacaala ra-i nabiyi rasuulkii ilaahay kii arkay musliman xaali yahay isagoo muslima arkay duu suxbatin suxba ku saaxiba wey macnaa saxaabigiibu tacriifina waa tacriifkii oo ruuxa arka rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh e waxaana weeye rasuulka ilaahay kol hadduu yihi waa dee bacda nubuwa iyo bacda albicsa arka ina intii hore qabla albicsa haddii aragba jiro oo u arkay oonu dibna u arag waktigaa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh dee nebi ma ahaynba ee rasuulka ilaahay ruuxa arka arkay isagoo ruuxani muslim yahay arkay duu suxbatin suxba ku u saaxiiba weeyo saxaabigu markaa waa ruuxa rasuulka ilaahay la kulma ama arkay isagoo muslima arkay kollayna qeyd bay raaciyeen halkan oo ah inuu dee kaa ku dhinto sadaxana waxyaalo kaleeda ayaa ku arki doontaan ba sii hadli doonaa inuu ku dhinto muslimnimadii ama ruuxu isagoo muslima hadduu rasuulka ilaahay laba kulmo hala kulmee laakiin uu ridooba sii ragga qaarkood kuba dhacday oo markaa ridanimadii uu ku dhinto si ina khabar iyo maqasu mugsadaaba iyo raggii lahaa kaasi isaga wixii soo dhami way bureen oo saxaabi maaha allahuma mas'aluu baxsinayaa sheekhu halkan oo hadduu rasuulka ilaahay ruuxu arko isagoo muslima sidoobana rasuulka ilaahayna aanu dib u arag laakiin rasuulka ilaahay dabadii uu dib islaamnimad si ugu soo noqdo sida quratu bnu hubayre iyo asxaabta ibnu qays iyo rag leh oo raggii xurubtii ridaduna ka qayb qaatay ama ridoobay waktigaa laakiin rasuulka ilaahay dabadii haddana islaamnimo dib ugu soo noqday saa xukunkoodu maxay noqon suxbadii miyay usoo noqonaysaa inay ridaa ka dambeysay rasuulka ilaahayna dib umay arag dib umay arag suuradaas oo kale kallay isagu waxaad moodaa inuu raajax yeelayo oo uu leeyahay ridadiisii ay burinayso camalkiisii waana cinda abi xaniifa shaaficina nuskiibu soo noqonaya um kuba sugan markaas la bira dhaa camalkay burinaysaa xataa yani dee geeriba la xidhi ama aanu ruuxu kuba dhiman bire suxadii way burtay buulen laakiin dee culimadu kutubtooda masaamiida ah ashaaf ibnu qays iyo axaadiistoodii soosun bay ugu soo saareen si marka kale ay dadka kale uga warinayeen baabay ugaba wariyeen oo markaa dee qoloyno waxay raajax yeelaan kol hadduu soo laabmay oo muslimnimo markii dambe ku dhintay rasuulka ilaahay dib ayaanu u arkin been suxbadii inay usoo noqonayso oo bal markaa taasba weye ama si rasuulka ilaahay intii uu noolaaba soo noqday ee intuu ridooday haddana dib usoo islaamay sida cabdullahi bin abi sarxin oo kale ee dib rasuulka ilaahay ula kulmay kaasi isagu eada kama taagno waa saxaabigeen haddaba bal raa-i nebiyi musliman walow tacriifkan kolley ay wax ku yersirayaan oo ah rasuulku ilaahay kii arkay buu yidhi waxa weeyaan araggiina kolbaaba dee ruuxu indhala yahay bo si ibnumi maktuum oo kale oo ru'ya ma jirto laakiin rasuulka ilaahay waa kan rumeeye oo kale markaasi dee aanay umuurahaas iskaal ugaba iman ama dadkaasi aanay u bixin ayaa waxay doortaanba kii rasuulka ilaahay la kulmay adigu la kulmay un waktigu la kulmaya ayaanu badnaamin be isagoo muslima la kulmay taasna kuba dhintay taasi waa duu suxba raa-i nabiyi musliman duu suxbatin bal tacriifkoodii guud ay raasax yeeleen culimadu ay taas markaa weeye oo looma shardeeyo markaa muddo inuu ayaamo la joogay inuu sanad la joogay inuu acmaal iyo sida khazawaadkii ka qayb galay waxba looma shardeeyo kol hadduu rasuulka ilaahay laba kulmo kulankaasi haba yaraado waxa weeyaan ama maal arag un ay noqoto la kulan un ay noqoto ama saacad yoom wuxun uu laba joogo ama inkaba yar saxaabi weeyaan looma shardeeyo intaa wax ka badan iyo muddo iyo looma shardeeyo markaa wax ka duwanna waa ka dhigto wuxuui waqiila waxaa la yidhi indalat macnaha waxa weeye markaa uu ruuxaasi saxaabi noqonaya arkay rasuulka ilaahay waa in dalat hadday dheeraato suxbadiisu lajoogga uu rasuulka rasuulka ilaahay la joogay hadday dheeraato markaasun baa saxaabi lagu magacaabaya walam yusabat laakiin qowlkaa lama sugin buu leeyahy oo culimadu may sugin qowlkaas qawl markaas aan sugnayn weeye waayo de waxaan garanaynaa saxaabadii rasuulka kaba mid ah oo culimadu guud ahaanba saxaabadii ay kuba teliyeenoo intii ay la joogeenba bilaba aanay dhaafino ama wax ka yarba ay ahayd sa jariir ibnu cabdilaahi iyo taasba weye waana saxaabi biitifaaqi ahlilcilmi markaastaasi qowl sugan maaha indaalat walamisanbat waqiila waxaa layihi saxaabigu man aqaama ruuxii la nagaaday weeye rasuulka ilaahay maciya la joogay caaman sanad wagazaa duulayna macahu kolay nusqooyinka kitaabka barkood sidaasaa dhacay badhna waxaa dhacay aw gaza amase la duulay oo awdii marka ay halkan tahay labadabana wasankuu ku hagaagaya un ama la duulay macahu rasuulka ilaahay maciyo gazwo ama laba qazwoba u raacay wadaa qowlkan ah in ruuxu sanad la joogo rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh ama uu la duulaba qazwo ama laba qazwo cazaa ibnu salaax waa si aynu hore dee fardigiisii baan ku socona ama istilaaxiisii ahaa dee kol hadduu san oo kale ficilkii faacilkiisna mas-uul yahay shaksi keliyana yahay waxa weeyaan waa ibnu salaaxin cazaa waa u nisbeeyey ibnu salaax ibnilmusayibi ibnilmusayabina de waa la aqrin karaa walow dee imaamkan laga soo naqliyey inuu naci jiray aabihii musayab lagu idhaah oo sia intaan u dooranayno ibnilmusayibi ina musayib ayuu u nisbeeyey oo ibnu salaax inuu marka ruuxan saxaabi lagu magacaabayo sanad rasuulka ilaahay la joogo ama uu la duulo qaswo u raaco ama laba qaswo wuxuu ka dhigay ibnu salaax ma uu nisbeeyey inuu saciid ibnu musayib laakiin xataa isaga naftiisu ee wuxuu markaasi muu ahayn inuu jazminayo oo wuxuu raaciyay hadday ka sugnaato waayo sanadka laga wariyey ibnulmusayib qowlkan ayaa sanad daciif oo ninkii macruufka ahaa ee ikhbaariga ahaa ee waaqidi ayaa sanadka ku suganoo xadiisaan ay u daciifiyaan walow jaanibka akhbaarta uu aada ugu xoog badan yahay bal markaa isaga naftiisu muu jasmin bal haddii xataa qowlkaas isaga ay kaba sugnaatana ee qowlkani qowl sallay si aynu soo maray indaalatan unbuu la xukum noqon oo qowl dee markaa maaha xoog leh sababtuna jariir ibnu cabdillaahi oo kale qadwo uu la galay ma jirin rasuulka ilaahay duulimaaduu la duulayna maba jirin oo duulimaaduu la duulay sanadna ma gaalin marka laydhaha sanadii tobnaad buu islaamay laydhaha sanadna ma gaalin gabadan saxaabigaas rag kaloo lamidna waa jiraanuun bal marka wadaad qowlkan ah mana qaama caman aw hazaadan azaa waa nisbeeyey ibnu salaax ibn musayib ina musayib buu nisbeeyey sharax aadka aad buu fiican yahay waana kan dheereeyey qoolada dee markaa waxyaalo badanna u baxsinaya oo kollay umuurahan ah u baxsinaya aqwaashii meesha kini oo dhanna kuwu soo aroorinaya ma aqwaalihii oo dhan watucrafu suxbatu biishtiharin aw tawaaturin aw qowli saaxibin walow marka wasanka la ama beydkaan ku inshaarayno ishtihaarin awda ka dambaysa hamsadeeda waa la tashiirinaya ama idraas baa lala imanoo hamsatu wasli unbaaba lagaba dhigiyo lama sugayo la aqrin maayo markaas si wasanku inoogu toosnaado marka kalese waa caadigeediyo watucrafu waa la garanayaa asuxbatu suxbadii waa lagu waxaa lagu garanayaa oo ruuxu inuu saxaabiya waxaa lagu ogaanayaa lagu garan bistihaarin shuhrow ay shuhrowday ruuxaas saxaabinimadiis oo ay faaftay oo shuhrowday aw tawaaturin amase tawaatur ay tawaaturtay oo cadad badan dee looga aamin yahay been inay ama calaa sabiili lijtifaaqo gabadha cadiyo qalab ama ay kuga heshiiyeen ay sooga naqliyeen suxbadii sisa khulafadan raashidiinta iyo oo kale iyo asxaabta kale qaarkood tawaatur aw qowli saaxibin ama saxaabi qowlkiina waa lagu garan walow qad iddacaa hadduu sheegto haa suxbada oo u idhaah saxaabi baan ahay walxaal huwa isagu shaksigu cadlan marka horeba intaanu tan sheegan ee dacwadan aanu ama iddicahan laba iman cadaala ay u sugnaatay dee mucaasirna uu iyo rasuulkiila ay suurtagalna tahay inuu saxaabi noqdo qubila waa la aqbalaya beydkan iyo sadriga dambe ama balbeydkan horta wuxuu inoogu sheegay saxaabigii sheegan inuu saxaabiya ku garanaynaa duruq dhowra ayuu inoo sheego mid waxa weeye inay tawaaturto oo macnaa marka la eego cadad badan oo fara badan oo aan beeni dee ku heshiin karin ama qalabna aani dadka intaa leeg been uun aanay isla ogeyn un intuu kana sheego kana sheego kana sheego si dee markaa been keliga ay noqoto wax keligana ay ka wada hadlaan taasna aanay kaba dhacayn oo taa caadadu ama ay mustaqiil kaba dhigaysa waxaan dhacahaynba taas hadday isay noo soo naqliyaan in noo soo gudbiyaan inuu ninkani saxaabi ahaa dee saxaabigiisii saas inuu yahay waan garanaynaa waxaa kala mida khulafadii afarta ahayd ama dee saa'ir alcashara adigu dee dad aada u badan baa inoo soo naqliyo suxbadooda markaa taas waa lagu gartaa oo saxaabinimada suxbadu tawaatur way ugu sugnaataa istihaarna way ugu sugnaataa ujeedadu waa dee dad badan baa inoo soo noqonaya laakiin xaggii tawaaturkun baanay gaadhin saacukaashat bnu muxsan iyo dimaam ibnu saclaba iyo raggaale hadee waxa weeyaan inay saxbadoodu ay shuhrowday yani ragga khulafada heerkay gaadhayba gaadhinba sidii laynoogu soo naqliyo laynoogu soo gudbayo bal taasna waa lagu garanaya waxaa kaloo lagu garanaya saxaabi aan garanayno marka horeba suxbadiisi noo sugnaatay hadduu yidhaaha hebel waa saxaabi ama ninkaasi rasuulku la kulmay asxaabtii rasuulka weeyi oo nin saxaabiya ayaa nin kale sheegay inuu saxaabi yahay taas qowlkaas saxaabigana waan ku garanaynaa oo iyadna waa lagu garanayaa arrinta afraad ee uu sheegay waxa weeyaan wax cadaal ay marka hore u sugantao marka hore caddi aad haddii aanu ruuxan cadaala aanay u sugnayn khabarkiisa lama qaadanayo qowlkiisan iyo idicihiisana ma aqbalayno ruux cadaala ay u sugnaatay intaanu waxa sheegan ayaa wuxuu yidhi saxaabi baan ahay rasuulka ilaahay baan arkay oo taasoo dee isagoo muslima anoo muslima aan arkay taas buu sheegtay dee ruuxana hadduu ruuxa naftiisa xadiis inoo wariyo rasuulka ilaahay inooga soo warinayo waan aqbali lahay khabar kale hadduu inoo sheego waan aqbali lahay walow arrintan isaga nafci ama tasgiye iyo wax ay ugu sugan tahay oo wax dee isaga xaggiisa usoo laabmaya ay tahay taasna waa laga aqbalayaayo inuu saxaabi yahay taas waan u sugaynaa laakiin halkan sheekhu taa ha idlaaqeen kallay sharaxana waa qaydi eh waxay dee ku qaydan tahay inay suurtagal tahay ruuxan inuu rasuulka ilaahay la kulmo ay suurtagal tahay ay mumkintaasi tahay marka markay mumkin noqonaysaana waa inuu dee qarnigii koobaad uu dadkiisii yahay laakiin haddii rasuulku ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh wafaadkiisii iyadoo ay boqol sanadood kasoo wareegeen ruux sheegto uu idhaha saxaabi baan ahay kaa laga aqbali maayo ee dad qarnigii dabadood sheegtay ama qarnigii lixaad baa saarasan oo kale iyo ama inkii horreysayna rag baa sheegtay waxyaalahaasi waa beenu un bay ahayn oo la aqbali maayo waayo rasuulku ilaahay baa wuxuu inoo sheegay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh welibana waktigii uu wafaadi doono malaa bil unbaabi ka horreysay xadiidka markuu yihi ama riwaayadkiisa mid ahaan e waktiga ama habeenka de waktigaas oo rasuulka ilaahay de waxawaay sirka akhirkeedii ahayd sunadii bal markaas ayaa wuxuu yihi habeenkaa uu sheegayo xadiidkaas marka boqol sanadood laga joogo cidda maanta dhulka joogta cidi kama hadhayso de markaa qarnigaasi waa dhammaanayaa weeye wuxuu ugu dambeeyey rasuulka ilaahay asxaabtiisa oo geeridiisa laynoo soo dabdiyana dadkii suxbada loo sugayna abudufayl nin laydhaabaa ugu dambeeyo isagana aqwaashatii ugu dambeysay boqol iyo tobankii hijrada inuu dhintay de aadna u yara waktiga rasuulka ayay noqon boqol iyo tobankii hijrada boqol sanoodba habeenkaa laga sugay hadaba waktigaa dabadeed ruuxii wax sheegta la aqbali maayo kol hadday suurtagal tahay cadaalana marka hore ay u sugnaatay idda-aa horteed oo uu sheegto waa laga aqbalaya iyadna suxuri waa loogu sugaya fa intaas buu inoo sheegay wuxuuhi watucrafu waa la garanayaa asuxbatu suxbadii saxaabiga waxa lagu garan bishihaarin shuhrow ay shuhrowdoon xaggii tawaaturka gaadhin aw tawaaturin amase tawaatur ay tawaaturtayba sidaa khulafada oo kale aw qowli saaxibin ama saxaabi qowlkii taasna waa lagu garanayaayo misaal uu dhigtay imika xagga hoose ay kuwa kalena dhigtaan nin laydhaha xumama sugnaadiyo xumama dawsi oo magaaladan asbihaan laydhaayo imika magaalada weyn ah oo kullii magac weyna xagga cilmiga iyo aqo culimadii xufaadaydiyo kubalhayd asbihaan ayuu ku dhintay isagoo malaaxanan calooshiisa uga dhintay adigu waxan markaasaa abuu muusa wuxuu u markhaati kacay oo uu yidhi sheegay inuu rasuulka ilaahay maqlay oo shahaado u xukminaya bal markaa de waa tan saxaabi hadduu idhaah waa saxaabi taasna waa lagu garan bal walow qad idacaa hadduu sheegtaha suxbadii walxaal huwa isagu cadlan cadaala ay u sugnaato intaan sheegashadiisani dhicin horteeda uu ruux cadaala ay u sugantay uu ahaa qubila iyaduna oo dee waktigiina ay suurtagal tahayna inuu saxaabi noqdaa qubila waa la aqbalaya w taas waxaan kaga baxaynaa iyadana duruqdii aan ku garanaynay ninkuu saxaabinimo ama raawigan ama shaqsigan saxaabinimadiisa uu saxaabi yahay wahum cuduulun wahum saxaabadu dhammaantood cuduulun cuduul weeye ilaahay baa subxaanahu watacaala taskiyeeyey oo waxa weeyaan taas wuxuu u doortayna rabbi subxaanahu watacaala rasuulka ilaahay asxaabtiisi inay noqdaan oo shareecadan sharaa'ic oo dhan ugu taamsan khatimaysayna iyagu ay noqdaan kuwa naqlinaya gudbinaya cid gaadhsiinaya taas ay noqdaan marka iyagu dhammaantoodba cuduul weeye dhammaan cadaala u wada sugnaatay ruuxan cadli ahayni kumaba jiro kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas dee cidda markaa joogtay ilaahay la hadlayay ee uu la khidaabayay ee ummadaha ugu khayrka badnaa waa saxaabadii rasuulkuunbay ahaayeen inay dadka dambe oo dhami tabacunbay iyagii u noqoneen mu'miniinta ahaa wakadalika jacalnaakum ummatan wasatan litakunu shuhadaa cala annaasna kuwa marka horeba khidaabkaasi ku dhacay iyagay ahaayeen ee dadka markhaatiya kuba noqonaya markhaatigooda la aqbalaya ruuxan cadaala u sugnaana markhaatigiisa lamaba aqbalo bal markaa wixii mu'miniin ee dariiqoodii maray iyaga ayay dee raacayaan ay tabac u yihiin laakiin marka hore ciddii hadalkan loo jeediyey ciddii khidaabkani kuba dhacay ciddii sifadan kulansatay ee lahayd saxaabadii rasuulka weeye si kollay adiladuna shaahidka inoo tilmaamaysaana way badan tahay waa cuduud dhammaantood marka ha kala qaadin oo waxaa weya kii isagu waktiyadii fidnadu ay dhacday ee markaas joogay markaas dadkii ka dheeraadayna aan ahayn dee umuuraha ka qayb qaatiya kii kalaba oo wada cuduun un ayna waxaa la yidhi laa man dakala ay laa yuxkamu lahu bilcadaalati cadaalo looma xukumayo man dakala kii galay fii fitnatin fidnadii galay oo ciddii fidnadii ka qayb qaadatay ama fidnadii gashay warsadadu waa maqtalkii cusmaan wixii ka bilaabmay dilkii cusmaan wixii ka bilaabmay taas weeye fidnadu waxa weeyaan bal taas taasnagu dee halkan kuma jira laakiin taasna waa qowl culimadu ay dee kan ay fogeeyaanba oo bacdigood baa taa yidhi oo dee aqwaalo kalena way jiraan oo khaasatan asxaab dawaa muctazile iyo keyrkood oo kuwa ilaa ciddii cali laba dagaalantee ka hortimi oo dham iyaguna cuduul maaha kuwa de adigu waxyaala aqwaalaa jireen laakiin qowlka hore qabso dhammaantood cuduul weeye wahum cuduulun qila laa man dakala ay laa yuxkamu lahu bilcadaalati man dakala fii fitnatin fitnadna waa kaa maqtalka cusmaan wlmuksiruuna sitatu anas bnu cumara sidiiqatu wuxuu yihi sheekhu raximah llahu tacaala wlmuksiruuna kuwii axaadiista badnaa ama wlmuksiruuna kuwii iyagu badsaday axaadiista ee axaadiistoodu ay kun xadiis ka ziyaadsanayd ay warinayaani sitatun lix weeye lix weeye waxaana weeye anasun wahum iyagu anasun anas bnu malik ibnu cumara iyo cabdullaahi bnu cumar asidiiqatu may anas bnu malikin iyo ibnu cumara wabnu cumara iyo ina cumar asidiiqatu wasidiiqatu iyo sidiiqa binta sidiiq caaisha radi uma almu'miniina radia allahu tacaala canha iyo albaxru walbaxru iyo ninkii badda ahaa cilmi ahaan waa cabdullaahi bnu cabaas jaabirun iyo wajaabirun jaabir ibnu cabdillaahi abu hurayrati iyo wa abu hurayrata abu hurayra taas intaas baa ah qolooyinka axaadiisa badan adigu saxaabi kalaa soo raacaya sheekhuna uu nadmiga uu kaba tegay kollay kitaabkii uu nadminayay baana kuba aanan kuba sugnayn waxa weeye oo bacdi asxaabtii ama talaamidii ciraaqi ka mid oo kitaabkiisan dee meelo qaarkood ama quyuul ha noqoto ama meelo uu isli waxbuu kaba tegay kollay nuskhadiisa abyaado kala duwanna iyo raaciya ayaaba isaguna nadmiyey oo sheegayna in qasiidadan aan hayno taa la ihmaaliyo lagaba tegay waa abu saciid alkhudri oo isaguna ka toddobaad oo bal toddobadaa saxaabi ayaa axaadiista ay warinayaanay rasuulka ilaahay ka warinayaan ay kun xadiis ka badan tahay wixii aan toddobada ahayn axaadiistoodu kun ma dhaafto dee kollay ibnu mascuud iyo cabdillaahi ibnu camrin iyo warag axaadiistoodu badnayd bal abu hurayra uu sheegay cabdullaahi ibnu camrin inuu ka axaadiista badnaa sida saxiixa bukhaari kuba sugan laakiin axaadiistii dee ina soo gaadhay ee la wariyey ama kutubaha uguba sugnaa ma gaadhaan kunka ma gaadhaan in abu saciidse kun way kaba siyaadsayn ibnu mascuudna kale axaadiistiisu isna kun ma gaadho axaadiistiisu aba badnaateen hadaba wuxu uhi walmuksiruuna sittatun anasun wahum anasun ibnu cumara wabnu cumara wasidiiqatu albaxru walbaxru wajaabirun wa abu hurayrata marka akharuhum mubtada isaga qadaro wahuwa abu hurayrana isagaa inoogu dambeeye akharum raggaa toddobada ah ama lixda inoo yaala haddii caaishana way ku jirtaa abu saciidna iskagaba soo daro qolooyinka muksiriinta la yidhaaho axaadiistoodu ay ku dhaaftay ka ugu badan weeye xagga axaadiis oo markaa iyagu muksiriin haba noqdeen axaadiistoodu kuna kaba siyaadsanaatee laakiin xadiisayaanna marka ugu badan toddobadooda ka ugu badan ee ugu axaadiis badani abu hureyre weeye isagaa ugu axaadiis badan oo dee qolooyin wax tatabucay oo ama masaaniid iyo kutubta iyo riwaayaadkii uu lahaaba aada u tatabucay shan kun iyo wax ka siyaadsan ayay gaadhsiiyeen kolley qolooyinkan kalena mid kasta wixii laga wariyey isagaa dhigan doono halkan wayna arki doontaan sabxada saddex boqol iyo konton markaa marka la eego farciga saddexaad waayo abyaadan buu dib ugu wada noqday wixii uu kagaba hadlay oo markaa mid mid uu udhigtay ka saddexaad saddex boqol iyo konton markaasuu adigu sidii ay ahaayeen iyo tartiibtoodina ibnu salaax baan dhigane isagaa markaa sharaxmarka saasuu ugu dhigan waaye say u kala badnaayeen isagaa xagga sharaxa inooguba dhiganaya laakiin halkan ayaa waladii yadullu caleyhi kalaamu taqiy ibni makhlad saasaa taalo أن أكثرهم أبو هريرة روى خمسة آلاف حديث وثلاثمائة وأربعة وسبعين حديثا عشان كنت صدح بقولي فرق دواتنا لكن أحد وجه داون أمورها إذنك أيضا ودي وقت هذا إذنك أركي كلام أيضا دونهم تقي بن مخلد بولتين لكن هو الإمام هو معروف وملا مسند آد واسع لها للأندلس الكاس rixlo dheer ka soo bilaabo la arko malaa inta badan inuu soo lugeynayeyba ilaa uu baqdaad iyo soo gaadhay axmed ibni xambal iyo waqtigiisiina waa ahaa magaciisa baqiyo ibnu makhlad baa la yidhaha taqiyo ibnu makhlad maaha kolley isagaana in badan ka soo naqliyaan waxyaalahaas dadkan ama ay kolkol yidhaahaan hebel musnadka oo malaa aada u waasic ah musnadka baqi intaasu ku leeyihi oo markay tirooyinkiiyo waxyaalahaas soo naqlinayaan laakiin waa adigu baqiyo ibnu makhlad waay ayaa la yidhaha haddaba muxuu yihi abu hurayrata akharuhum abu hurayratii waxaa dee wasanka ayaan aqriyaynaa dee waa fi lxaqiiqati oo kasradu waa wax ay keenayo un wasanku keenay ee marka kale waa ismaala yansarifa abu hurayrata akharuhum adame abu hurayrata hadalkii hore hadda raacsan tahay iyagiibuu tirinayo walmuksiruuna sitatun anasun ibnu cumar asidiiqata albaxru jaabirin abu hurayrata hadalki waa dhammaaday tanna waa jumlo kale oo mubtadaan iskaba qadaranaysa ay jumlo inoogu noqoto wahwa abu hurayrana akharuhum oo abu hurayrata akharuhum kama khabrayno waayo hadalkii horeu la socdo dee lixdiibuu tirada inoogu jira mubtado kale iska soo qadaro wahuwa abu hurayrahanku ugu dambe u dambeeyey uu u dambaysiiyey akharuhum ka axaadiisa xagga xadiiseed iyo xadiis la wariyo ugu badanba weeye dee intan muksiriinta kaladu intan ugu batayna asxaabtii kalena waa u badan yahay mana aha dadkan rasuulka ilaahay dee axaadiista ha ka wariyeen waa axaadiista ay warinayaane macnu inay toos u wada wariyeen maaha waayo maraasil saxaabo badan baa jirta walow ugu badnaa ibnu cabaas oo kolley axaadiista uu isagu toos rasuulka ilaahay uga maqlay dee intan kuma dhowaa oo kun iyo lix boqol iyo hadday dhahaan iminka axaadiistiisani kun bay ka sarraysaa waxaa la arkaa haddii la tatabuco aada loo tatabuco wax samaac ama lagu xambaaro samaac inaan boqol xadiisan tirada loo gaadhsiin bal waxa weeyaan de waa laakiin axaadiistii uu warinayey ama rasuulka ilaahay dee toosa uga maqla ama waa sidaa kasii wariya aanu sheeginbe waa saxaabi kalowna marka wuxuui walbaxru ina cabaas waa cabdullaahi ibnu cabaas ninkaa badda ah fi lxaqiiqati runta dhabta ah iyo xaqiiqada akaru isagaa u badan macnaa waa akaru saxaabati asxaabta ninka ugu badan weeye fatwan fatwa la fatwoodo oo asxaabtii rasuulku dee rag rasuulka ilaahay xadiisiya laba ka wariyey oo cilmi kale oo badan oy ka naqliyeen rasuulkii ilaahay iyo cilmi kale ay ku shooroobeen aanu jirin waa jireen kuwa aada u badan oo riwaayaba imaka aan inoo lahayn inaan waxna kaba garanahayn saynoo aan tegi doono dee kumayaal ahaayo ama ghazawaadka qaarkood u raacay ama xajatul wadaac joogayna waa jiraan raggoodii culimada ahaayee cilmiga badan lahaayee masaa-isha diinta ka jawaabi jire muftiyada ahaa ninka ugu fatwo badnaa ee rag kaloo waxoogaaya ayaa sida ibnu xasmiya ay wariyaan dee isagana ay kasoo naqliyaan iyaguna fatwoon jiro dad badan bay ahaayeen laakiin dadkaasi malaa dee in waxoogaayo aan toban gaadhin baa ugu fatwo badnayd dee intaa in ka badan oo iyaguna fatwadoodu ay koobnayd baa jiray kuwa intaa kasii badan oo fatwada lasoo naqliyey mid su-aal iyo laba iyo ayaa jira ee laakiin ninka ugu fatwo badnaa asxaabtii rasuulka oo dhan isu wada gee waa cabdullaahi ibnu cabaaso dee bal isaga aan filaya ahalkiisii inuu ahaa qarnigii saddexaad raggiisii ahaa ayaabaa suu ibnulqayimi ay dhahaan fataawihiisii ayuu tatabucayoo dee mujalado ayuu gaadhsiiyey bal dee malaa ilaa labaataneeyo waa gaadhsiiyey oo isaga marka la eego fatwo laga soo naqliyo iyo markaa ninka ugu badan asxaabtii rasuulka oo dhan cabdullahi ibnu cabaas weeyaan walbaxru awfaahumu fatwa wa cumar dee cumar iyabaa soo raacay marka cumar ibnu khadaab baa isku soo xigay walbaxru fi lxaqiiqati akar ay akharu saxaabati fatwan wahuwa haddaba isagaa kugu dambeeya damiirka u celiyo ina cabaas wahuwa iyo ibnu cumara wabnu cumara leh oo halkan isagaan ku cadfaynaa wahwa waxaana laga yaabaa inuu idiin yaallo wow oo dee ibnu camrin ay noqotay shadriga dambeba haddaa eegtaan qadijara baa taallo labada shadrina sibay ku wada imanayaan dee xagga kelimada dambe way iska waafaqayaan baxrigan aan hayna ama wasankan baxrigan aan hayna rajad waxa weeye ibnu cumaro weeye alifun baa taale aliftuna iska idlaaq bay noqonaysaa oo wahwa waa cabdullaahi bnu cuma ibnu cabbaas iyo wabnu cumara ina cumar oo wowda waxaan usoo qada way dee inoo qadaran tahay oo waa wowdii caadifada ahayd iyo wabnu zubayr cabdullaahi bnu zubayr iyo wabnu camrin halkan baa ibnu camrin ah walow dee halkana yar ay dhacday aniga dabcadan aan haysto wowdii intay ka yar durugtay ra'dii waqad oo kale inay wowdi si waxay qada la socotee wowdu ra-dan bay ku xigtaa qaduna waa wax gaara oo waa wowdii markaa la raacin jiray si loo kala farqiyo cumar iyo camrin la raacin jiray wayo wabnu camrin iyo ina camrin qadajara waxaa u dareeray iyaga oo markaas ama ku socday calayhim korkooda bishuhrati shuhro ay kuga shuhroobeen alcabaadila laqabka alcabaadila macnaa afartan saxaabi waa cabdullaahi bni cumar cabdullaahi bni zubayr cabdullaahi bnu cabbaas iyo cabdullaahi bnu camrin afartoodaas baa waxay ku shuhroobeen oo asxaabtii kale dhexdoodee magacan la wadaagsatay ay kaga shuhroobeen alcabaadila in la yidhaah cabdillaahiyadii waa horta way dee afartooduba waa asxaabtii yaryaray waanay wada cumriyeenoo way wada dambeeyeenoo waqti dambe aw dee saxaabada intoodii badnayd ba ay inqiraaday bay soo gaadheen markay mas'alo ay isugu tagaan ama inta la weydiiyo jawaabtoodu ay midowdo ayaaba la odhanaya hadaa qowlulcabaadila la odhanayay bal markaa afartaas baa waxaa lagu magacaabaa cabaadilada abnaa abnaau camrin uma sin cumar uma zubayri ha markaasum hum lcabaadilatu lqurur marka waa cabaadilada kuwaasaa la yidhaaha ama qolooyinkii kale saxaabe asxaabtii rasuulka ka mid ah ee magaca la wadaagsaday iyagu kuma jiraanoo muxuu idhi laysa ma ahaa nin oo ka mid maaha madee ma aha dee man jaraa lahum hada laqab weye ciddii waxa weeye laqabkan iyaga waxa weeye dee ku shuhroobay ee laqabkan lagu idlaaqay ma ahaanin ibna mascuudin ina mascuud iyo walaa man shaakalahu ciddii isaga u munaasibka ahayd ee la midka ahayd maxay shaakalahu macnaa sawa fi tasmiyati bicabdillaahi xagga in lagu magacaabo cabdullaahi lagu magacaabo ciddii kula midka ahayd cabdullaahi ibni mascuud iyo cabdullaahi ibni mascuud iyo iyagu kuma jiraan oo laqabkan dadka lagu magacaabay cabdullaahi cabaadilada iyagu kuma jiraan cabdillaahiyadii kale saxaabadu way jiraan culimada qaarkood dee ibnu mascuud kuwa soo daray taas waxay ku xukmiyeen inaanay si dee agtooda macruufka ku ahayd ahayn oo dee waxa weeyaan barhkood oo ama ibnu zabuur haba tuureen ibnu mascuud oo kale oo markaa ciddii dee kolley malaa raafici way kaba dhacday kitaabkiisan sharaxan weyn abwaabu diyaat way kaba dhacday zamaqshari saxaaxa jawhari barhkood ama inay wax ka tagaan amase ibnu mascuud oo kale soo geliyaan adigu bal markaa laakiin umuurahaas oo dhan waxay ka dhigeen waxaan adigu markaas sawaab ahayn bay kaba dhigeen qowlka sawaabkii afartan weeye ibnu mascuudna dee hore uba dhintay cusmaan ibnu cafaanba khilaafadiisiibuu dhintay oo xataa cusmaan uu kaho ka hor dhintayba bal waxa weeye qolooyinkan aadna u dambeeyey saxaabadii oo intoodii badnayd inqiraaday markaa joogay iyagu noqdayba culimadii markaa ugu mudnayd waqtigoodii qowl markay isku raaxaan cabaadilo la odhanayay unba cabaadilo la yidhaha kuwa hore oo aada u badan iyaguba markaasta ibnu mascuud iyo wixii la midka ahaa kuma jiraan oo cabaadilo lama yidhaaho kollay wuu yar baxsin doonaa waa eegan doontaan aad ba u fiican tahay masaa-ishan ayuu kollay isu wadageyn oo masale masalo u baxsin doonaa xaggan marka uu ka hadlayo tasmiyadan iyo ciddii cabdullaahi ibni mascuud cabdillaahi lagu magacaabay saxaabadaana ibnu cabdilbariya buu kasoo naqliyay ilaa laba boqol iyo labaataneye ama soddomeeye inuu gaadhsiiyey laakiin waxyaalo marka la isku celceliyo qalada u dhacayn inay tawangu-i karaan haddana nin kitaabkiisa sii saamyeelo dayl ku leh oo boqol iyo ziyaado isna kuba soo daray adugu kuwaasna haddii wixii ama qalad u dhacay ama aan suxbadiisu sugnayn ama takraar ahaa umuuraha laga saaro ilaa saddex boqol iyo waxyaalahaas way soo bixi karaan buu leeyahy inta cabdullaahi in lagu magacaabo ee saxaabadii rasuulka ka mid ah laakiin afartan unbaaba la yidhaahaa cabaadiladu waa afartan wahuwa ibnu cabbaas iyo ibnu cumara wabnu cumara iyo wabnu zubayr iyo wabnu camrin ayuu qad jaraa calayhim waxaa korkooda ku dareeray oo macnaa dee xasilay oo dee ay iyagii bishuurati shuura-aan ugu dareero iyaga shuura ahaan ugu baxay oo iyagii ay kuma shuroobeen alcabaadila laqabka cabaadila laysa bna mascuudin laysa ma ahaanin man jaraa lahum hada laqab ama man jaraa calayhim hada laqab cinda laqabkaa iyagu uu markaa iyaga uu kuba socday uu xasilay ee lagu idlaaqay ma ahaanin ibna mascuudin ibna mascuud ma ahaanin hobal ismi laysa iska qadiranayo walaa man shaakalow ciddii isaga la midka ahayd ee xagga tasmiyada cabdullaahi in la yidhaaho kula midka ahaydna kuma jiraan wahwa wa zaydun wabnu cabbaasin lahum damiir baa inoo jiray imika halkan damiirkuna dee bal marka aan wax taa bedelayaa jirin waxaa laguu soo sheegay waxa ugu dhowbu u laabmaa aqrabu madkuur waxaa aqrab madkuurana ibnu mascuud baana inoogu dhowaa imika magacyadii isagaan markaa uun yahay oo wahuwa ibnu mascuud iyo wa zaydun zayd ibnu saabit iyo wabnu cabaasin cabdullaahi ibnu cabaas lahum iyaga waxa u sugnaa atbaacun dad raac fi lfiqhi xagga fiqhiga waxa ay ku lahaayeen oo uga sugnaa atbaacun dad iyaga raacsan oo asxaabtooda ah oo yarawna iyagu qaba oo ku tegaya oo tabaniyaya oo ku fatwoonaya qowlahum qowlkooda oo asxaabtii rasuulku dee cilmi badan rag badan oo aada u lahaa way jireen ee wuxuu leeyahay saddexdan saxaabi waa cabdullaahi ibnu mascuud iyo zayd ibnu saabit iyo cabdullaahi ibnu cabaas asxaab bay lahaayeen dad xertooda ah ayay lahaayeen oo iyaguna culimo noqday oo marka la eegana dee fatwo marka ay noqoto iyaga raacsaansan dee madaahibahoo kale oo dee madaahibahan shuhroobay nin kastaaba asxaab buu yeeshay isagoo isagu meeshii kaba baxay madhabtiisuun sii faafiya qowlkiisiiun xoogeeya oo markay masale ku timaadana qowlkiisii qaasoo ku fatwooda haddaba iyaguna saasoo kale asbaac u lahaayeen sidee ay waxa weeyaan waa rag madaahibale bay ahayd madhabadee la yaqaano macruufo iyaga ama aqwaashooda dad asxaabtooda intay dabdiyeen iyaguna markay su-aali ku timaado ama ku fatwoonaya oo qowlkooda raacsan oo fiqi ahaan u raacsan iyo istimbaad ahaan ayay lahaayeen raggan saddexdii oo ragga kale may lahayn ee saddexdan baa lahaa marka wuxuu uhi wahuwa ibnu mascuud iyo wa zaydun zayd ibnu saabit iyo wabnu cabaasin ina cabaas lahum waxa u sugan fi lfiqi fiqiga ugu sugan oo xagga fiqiga weeye iyo markaa fatwa dee raacid fatwadoodii lagu raacayo qowlkoodii la raaco iyo dee asbaacun dad asbaaco yarawna iyagu qaba oo ku tegayo qowlahum qowlkoodii tabaniyaya taas bay lahaayeenba wa qaala masruuqu intaha alcilmu ilaa sitati asxaabin kibaari nubala wa qaala wuxuu yihi masruuqun masruuq ibn ljdac waa nin mukhadrama oo raggii waaweynaaye waktigii rasuulkaba roonroonaa laakiin aan saxaabi ahayn masruuq baa xagga marka la eego damo keliyaana wasan ahaan ku dabdisanaysaa oo wa qaala masruuqu sidaan aqreeyey laakiin taasi wasankaa keenay eh oo waxaa sarfiga loogu diiday waa wasanka daraaddeed ama daruuro shicir ah markan kale waa ismi munsarifa oo wa qaala masruuqun baan iska odhanaynaa laqbada wa qaala wuxuu ihi masruuqun masruuq intahaa wuxuu ku dhammaaday oo uu ku intooday alcilmu cilmigii marka la eego saxaabada ilaa sittati ilaa sittati asxaabin waa ilaa sittati anfusin waa lix ruuxo asxaabin asxaabtii rasuulka ahoo kibaarin waaweyn oo raggoodii waaweynaa kamido nubala macnaa fadli leh samcu nabiilin weeyo dee rag mudan ah oo qiimo iyo dee fadli badan leh bal taas buu cilmigii ku dhammaaday waana kuwee kuwaasi ka bedela zaydin zayd waa zayd ibnu saabit abidardaai iyo abidarda oowaa abidardaai oo maca ubayin ubayi maci ahaaday iyo cumara wa cumara cumar iyo wa cabdillaahi wa cabdillaahi waa cabdullaahi bni mascuud imaka kani oo maca caliyin cali maci ahaaday oo masruuqna wuxuu leeyahay shacbina hadalkan ku dhow baa laga soo naqliyay asxaabta rasuulku iyagoo dee cilmigoodu badnaayeen oo rag badan oo culimihii ku jir ay ku jireen haddana raggii dee ugu cilmi badnaa ibnu cabaaska waa ka yaraa ragganu waa mar dambe isagu raggii bal markaa ugu cilmiga badnaaye cilmigoodu uu isugu tegey cilmigii saxaabadu uu isugu tegey lixdan bay ahaayeen wuxuu sheegayaana waa cumar ibnu khadaab iyo cali bn abi daalib oo khulafadii kamida zayd ibnu saabit iyo abudarda iyo ubay ibnu kacab saddexdoo asna ansaar weeye iyo cabdullaahi ibni mascuud oo muhaajiriintii kamida reer hudayb intaas intaas baa cilmigii saxaabadu ama halkii uu isugu yimi iyo raggii ugu mudnaa ugu heer sarreeyey de iyaga markaa waktigoodii waana ibnu cabaas waktigan uu dee heerkaa sare gaadhay waktigan dabadii weeye waana raggana markaa wax taasi kamay noolayne bal taasi lixdaa weeye buu yihi masruuq baa taa yidhi wa qaala masruuqun intahaa waa la intihooday oo wuxuu ku dhammaaday oo dee cilmigiisuu soo ururay oo uu isugu yimi alcilmu ilaa sitati anfusin ama sitatin waa lix weeye waa sitati anfusin oo asxaabin asxaabtii rasuulkii ilaahay kaba mid oo kibaarin waaweyn oo nubalaa jamcu nabiir dhexdiina waa kanoo zaydin ilaa zaydin wuxuu cilmigii isugu yimi zayd ibnu saabit iyo abindardaayi waa abindardaayi oo maca ubayin ubay ibnu kacal maci ah cumara iyo wa cumara cumar oo cabdillaahi ama dee maca ubayin wa cumara wa maca cumara cabdillaahi oo maca cabdillaahi oo maca caliyin cali maci ahaaday inahaasa isugu yimin markaasaa wuxu uhi suma intaha haddana cilmigii lixdoodii dee way kala horreeyeen way kala lildhinteen cilmigii haddaba midba midbuu kaba dhaxday wuxuu is ku intihooday oo cilmigii isugu yimi lidayni labadan labada ugu dambeeyeen ismifaali isagiina waa sii damaarta waa waxaan kuugu dhowe waa cabdullahi bni mascuud iyo cali bni abi aalib warow dee shaarixu halkan oo sheekha matniga le hadalkii ibnu salaax buu nadmiyey uu gees yar nadar ka muujiyeyoo dee cabdullaahi marka la eegay ibnu mascuud iyo cali bnu abi aalibba rag baa ka geeri dambeeyey oo bal markaa qolooyinkan kale barhkood ayaa ka geeri dambeeyey oo zayd ibnu saabit iyo abu muusa alashcari oo beydka dambe inoogaba sugano abidarda bedele iyo cabdullahi ibnu mascuud iyo caliba way kaba dambeeyeen marka haddana waa kan kaba cabire cilmigii inuu labadan sugba yimi olo dee barhkoodna jawaabtoodu ay tahay isaba ruuxu uu dambe markaa kaba hor dhintay ruuxan ayaa dee dhici karta marka la eego cilmiga badana uu leeyahy inuu cilmigiisii uu isagu lahaa iyo kaa cilmigiisiiba isku urursaday oo labadoodiiba uu wada leeyahay ay suurtagal tahay bal labadan ba haddana dee markii dambe inta badanna masruuqanduu kaba hadlaya labadooduba kuu faydegeen cabdullahi ibni mascuud iyo cali bn abi aalib oo dee bal markaas aadna waa u yaqaanay oo markaa kaas u uma intahaa lidayni walbacdu waa ragga qaarkood shacbiyo jacala wuxuu ka dhigay alashcariya abaa muusa alashcari badalan kale waa cala luqadii rabiica iyo badalan mid ka bedela can abidarda abidarda qasrigiisna waa wasanka daraadii abidardaai bu aha can abidardaai abidarda mid ka bedelo kaba dhigay wuxuu leeyahy barhkood baa iyagu waa shay markaas ayaa muxuu sameeyey waa shacbi oo kale lixdan unbuu isaguba sheegay laakiin abudarda meeshiisa wuxuu geliyey abuu muusa alashcari oo lixdii wuxuu ku soo daray abuu muusa alashcari waxaanu saaray abudardaa waymir buu saaray oo barhkoodna saasay yidhaaheen iyagoo kadhi sheegaya bal saxaabadii rasuulka ee waqtiyadoodaas raggii ugu cilmiga badnaa ee cilmigooda ugu sarreeyey walbacdu bacdina jacala wuxuu ka dhigay alashcariya abaa muusa alashcari bedelan mid bedel ka ah can abidardaai abidardaa bedel kaba ahoo lixdii abu muusuu ku daray waxaanu ka saaray abudardaa buu kaba saaray waalcaddu laa yaxsuruhum faqad dahar sabcuuna alfan bitabuka wallah subxana wa tacala aclam bismi illah alxamdulilah rabi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala ashraf almursaliin sayidina wamawlaana muxamed nabiy lmiyi wacala alihi wasaxbi ajmaciin اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا والعد لا يحقرهم فقد ظهر سبعون ألفا بتبوك وحضر الحج أربعون ألفا وقبض عن دين مع أربع آلاف تنض وهم ضباق إن يرى التعديد قيل اثنتا عشرة أو تزيد والأفضل صديق ثم عمر وبعده عثمان وهو الأكثر أو فعلي قبله خلف حكي قلت وقول الوقف جاء عن مالك فستة الباقون في البدرية فأحد فالبيعة المرضية قال وفضل السابقين قد ورد فقيل هم وقيل بدري وقد قيل بل, بل, أهل, بل أهل القبلتين واختلف أيهم أسلم قبل من سلف قيل أبو بكر وقيل بل علي ومدعي إجماعه لم يقبل وقيل زيد والدعاوي فاقا بعض على خديجة اتفاقا ومات آخرا بغير مرية أبو الضفير مات عام مئة وقبله الصائب بالمدينة أو سهل أو سهل أو جابر أو بمكة وقيل الأخير بها ابن عمر إلا أبو الضفير فيها قبر وأنس بن مالك بالبصرة وابن أبي أوفى قضى بالكوفة والشام فابن بصر أو ذو باهلة خلف وقيل ذي دمشق واصلة وإن في حمص بن بصر قبضا وإن بالجزيرة العرس قضى وبفلسطين أبو أبي ومصر فابن الحارث بن جزي وقبض الهرماس باليمامة وقبله رويفع ببرقة وقيل إفريقية وسلما باديا أو بضيبة المكرمة بسم الله الرحمن الرحيم xaasi bay noo socotay iyo umuuro kuba tacalluqsan iyaga oo kollay qayb aan soo aragnay wuxuu sheekhu markaa raximahullahu tacaala isagoo xaggii tirada saxaabada inoo sheegaya walcaddu tiro iyo koobid la koobaa ama tiradu laa iyo xaji laa yaxsuruhu ma koobayo iyaga oo dee la kari maayo oo dema way adag tahay in asxaabtii rasuulka tiro kooban inta lasoo tiriyo laguma sheego taas waayo dee meel keliya may wada deganayn magaalooyinna uun keligood may deganayn ee baadiye iyo beledba weydiyo meela dee magaalo aba way deganaayeen bal baadiyuna aada iyo aada bu u badnaa bal markaa saa daraaddeed tiro lagu soo koobo oo laydhaha waa intaas taasi way adag tahayba oo walcabdu laa yaxsirum faqad dahara waxa muuqday oo macnaa xaadiri weeyo goobjoog kaba ahaa sabcuuna alfan toddobaatan kun bitabuka qaswadii tabuka siay bacd alculamaa yidhaaheen dad toddobaatan kun ah ayaa joogay kale markii uu arrintan kaba hadlayay tabuka iyo markuu sababtu ugaba hadhay kacab bnu maalik xadiidkiisii dheeraa waa kilaabu asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam kasiirun laa yajmacuhum kitaabun xaafidun asxaabta rasuulku aada bay u badnaayeenoo diiwaan lagu qoraa mma ma kulmin karahaynba oo ma koobahayn faqad dahara sabcuuna alfan bitabuka waxaabaraysna waxaa xaadiray oo joogay oo ka qayb galay alxaji xajkii xajatu lwadaac arbacuuna alfan afartan kun bal markay toddobaatan kun joogeen markaa tabuka ay joogeen afartan kunna ay joogeen waxa weeyaan xajatulwadaac waana laba sanadood oo isku xigay uun dee tirada saxaabada badnidoodii halkaasay inooga muuqanayo inay aada iyo aada u badnaayeen oo qubida rasuulka ilaahay waa la qibdooday oo u wafaaday oo ruuxdiisii baa la qibdooday candayn waa labada cadad ee uu inoo sheegay qadarkood oo dee labada cadad uu inoo sheegayna toddobaatan kun bay iyo afartan kun bay ahayn haddaba rasuulka ilaahay wuxuu wafaaday oo markii uu dhintay dee saxaabadii weye candayne labadaa cadadee imaka aan soo sheegnay qadarkood dad gaadhaya oo saxaabo ah ayuu rasuulka ilaahay kaba wafaaday weliba maca arbaci aalaafin maca ziyaadati arbaci aalaafin afar kun ziyaadadiina ay la jirto toddobada oo tamido fududaanayso sahlananayso iska tatimoon weeye bal markaan toddobaatan kun iyo afartan kun haddaan isugeyno boqol iyo toban kun bay noqon afar kun marka lagu darana boqol iyo afar iyo toban kun bay noqon waana si uu hadalkii abuzurca uu yidhi oo rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi markuu wafaaday boqol iyo afar iyo toban kun oo saxaabo ah oo dhammaanba wax ka wariyoo wax ka maqlay ama se riwaayo arkay oo wax ka maqlay ayaa uu rasuulka ilaahay ka wafaaday oo dhintay ka dhintay taas buu yidhi markii la weydiiyey dadka intaa leegi halkay joogeen halkaan istee kaga maqleen wuxuu yihi ahlu madiina wa ahlu maka waman baynahuma walacraabu waman shahida macahu xabsat alwadaac waa reer madiina iyo reer maka iyo ciddii u dhaxaysayba iyo dadkii reer miyiga ahaa iyo cid alla ciddii xasatulwadaac timi ee joogtayoo dee xasatulwadaac dad aada iyo aada u badanna way yimaadeen mid kastaana u arkay rasuulkii ilaahay mid kastaana haddaanu xadiis kale ka maqlin khudbadiisii buu maqlay ama tii carafuu maqlay ama tii minaya uu ka jeedinayay buu maqlay bal markaa dadka intaa la-eg walow dee barhkood intaasun ay la joogeen oy laabmeen oy halkaasun ka noqdeen oy reerahoodii tegeen rasuulka ilaahayna dib aanay u arag haddana dee qolay khudbadiisiiba maqleen wuxunbay kaba maqleen dadka intaa la-eg waa soo yidhi bal markaa waa dee tiro aad iyo aada u badan oo dad intaa la-eg walow aan soo sheegnay kutubtan aimadu ay noogu u soo ururiyeen iyo culimadu allaha ka raalli ade asxaabtii rasuulka aada iyo aada u badnayd haddii guud ahaan laysu wada geeyo kutubtaas de waxa weeyaan kuma sugna cadadkaa boqol iyo dhowr iyo tobanka ah cushurkii kuma sugna oo toban meelood meelna magacyadoodii markaa lama hayo waayo waxaan soo sheegnay kitaabka xaafid ibnu xajar inuu isagu ugu waasacsan yahay kolle kutubtii ka horreysayna wixii ama lagu sheegay oo dhan xataa kii qalad loo sheegayna si uu saxa ayuu ku soo arooriyey taraajimtiisna labayo toban kun iyo wax yar weeye oo saddexiyo toban ma gaadhsanba labayo toban kun iyo shan boqol ma gaadhsiisna sidaan horeba usoo sheegnay bal labayo toban kun iyo saddex boqol welibana taraajimtaas dad suxbadooda laisu khilaafsan yahay oo soo dhigtay waa ku jiraan waayo barhkood baa suxbo kuwa sheegay kuwaan suxbadoodu sugnayn oo ama mukhadrabiinah ama dee kuway bal masalan adigu wahmaan kutubtii hore u dhaco ama ama qolooyin yaani wahanba noqone ku kaafsoomay un mucaasaro ninkani waktigii rasuulka inuu islaam ahaan ku kaafsoomay oo xaggii mucaasaradii un dee sidaa saxaabinimo ugu sheegay dad saasna way jiraan oo suxbadooda